Dawladda Kenya waxay u soo diri kartaa golaha xaqiiqa ah oo ku salaysan dhaxalnimo.
waa mahadsantahay waa idiin salaamaya dhammaan inta muuqaygii magacayga taqaanana waa salaamaya wasiirka dalxiiska cumar aadan xasan cumar dheere markaan idinkaga sheekeeyo dhibaatadii halkaa ka dhacday leego leego muddo badan ayaa horta waxay noqotay maga meel magaalada in ciidan military waxaa joogay oo laba hormood ah waxaa joogay ciidankii stateka koonfur galbeed oo iyagana ah ilaa laba saddex hormood meelahaas ah waxaa joogay laba hormood oo burundi ah ciidankaas qiyaastiisa markii laisku celceliyo ilaa shan boqol waa gaadhayay muddooyinkan dambaba shabaabka warara kasoo yeryaraya oo ay lahaayeen calool waxaa loo dhici karaa markii feeraha la jibiyo leego ilaa yani la jibiyo meel kaloo la tegi kara male marka leego horta wararkaasaa kasoo yeerayay bishii soon kowdeedii ilaa shanteedii waxaan filinaynay weeraro haddee waxay marka ay qorshaysteen inay hiiraan ciidamo ka keenaan jowhar ka keenaan shabeellada hoose ka keenaan ciidamadaas oo markii dambe agagaaranayn ay kusoo diyaariyeen waxaasoo dhan waa la soconay lix iyo labaatankii bishaan habeenkeedii jimcaha ahaa ayaa weerarkii ugu xooga badnaay ay soo qaadeen annaga waxaa noola sheegay sagaal saac information waxaan ku helnay sagaal saac inay weerarkaas uu kusoo beegan yahay diyaara loo ahaa ciidan ilaa sideed boqol gaaraya ayaa weerarkaas soo qaaday ciidankaasi labada ciidan oo dawladda iyo stateka ayaa dhabarjibin ku sameeyey waa dhowr joor ala jibiyey ilaa saddex goor kadib waxaa ka daba yimid ciidan aqoon oo technikadiisi wata technika saddex iyo labaatan wata ilaa lix boqol gaaraya ciidankaas ayaa tira badni kolkii dambe loo sheegtay ciidankii amisom iyo ciidamadii kale oo dawladda oo meesha joogay waata marka ciidamada saas u tirada badan intee soo mareen inta dhul ay soo marayeen dawladdama aysan joogin miya sirdoon ma aanu jirin miya in intaasoo dhul ay ka soo gudbaan oo leega idinkugu yimaadaan oo loo tabaabushaysanoo difaac la owdan sidee ku dhacday oo sidaas loo baabi'iyo ciidamadii amisom maamulkii leegala laayo habacsanaanta intaas la eg ma noo sheegi kartaa sababteeda horta habacsanaan ma jirin ciidanka dawladda waxay ugu tala gashay meeshaasi ciidamada amisom oo laba hormooda laba hormood oo ciidanka dawladda oo militariga iyo saddex hormood oo ii sheeg stateka koonfur galbeed ah intaas ayaa meesha lagu ogaa meel toban kilomitr u jirta oo iidow jalaal la yidhahdeen ciidan waxaa joogay amisom oo burundi ah belidoglana hadee waa ka warqabtaa oo ciidamadii dawladda militarigii iyo commandoskii iyo bangraf oo dhan meeshay joogaan amisom marka adigu waa dhici kartaa gurmad la-aan inayna qabatay laakiin waxaan kuu sheegayaa dagaalkii bilaawday shantii habeennimo waxaa buurta lagu kala fuulay ama lagu kala adkaaday sideedii si kastaba waad badbaadeen inkastoo ku-xigeenkii maamulka leego meesha lagu dilay oo sidoo guddoomiyaha leega noo sheegaba la bireeyey haddana idinku waa badbaadeen ciidamo fara badan iyo dad fara badan oo mas-uuliinna mesha way ka badbaadeen marka waxaa haddana naloo sheegay in magaaladii markii la damcay in gudaha loo galo oo sida maamulka leego uu noo sheegay markii gudaha la galay ay ogaadeen in magaaladu ay miinaysan tahay marka haddana dib baa looga baxay hadda maxaa soconaya marka maadaama tahay wasiirka dalxiiska ee maamulka koonfur galbeed arrinkana si dhow ula socda
meesha waaa waxa weeye magaaladu nimankaani waa run miilooyin badan ay geliyeen weliba amisom wixii oo dhan hadda waa laga saaray ciidankii hadda waxaa jooga amisom oo ethiopia ciidamadii kalena agtay ka joogaan oo banaanka meel yani magaalada geesaskeeda ay fadhiyaan magaalada gacantaa lagu hayaa nimankan waxoodii gurteen kollayna hadda goobaha ay ku sugan yihiin waan haynaa insha allahu ayaga naftigoodana mar dhow duuladana ku bixi doona nimankan jid dheer ay haystaan oo hiiraan ilaa jowhar ilaa qoryooley diinsoor isku xira waana goobta leegaha u maraa labada dhinac uu leega ka maraa jidkaas awalkii horena qorshaha wuxuu ahaa jidadkaas oo dhan in la jaro kolley waxa dham ay ka dagaalamayeen oo calool waxaa loo dhici karaa intii feerihi markii la jibiye ay lahaayeen waxa weeye leega ayaa ku noqotay feerihii inay jibiyaan ay kusoo talagaleen ciidamada hiiraan ay ka keeneen joor ay ka keeneen ilaa laba kun oo nin oo ciidan ayaa meesha shantii boqol oo joogta weerar kusoo gashay marka magac ma jira awood oo aan la ogeyn oo shabaab dhulki hore oo labaatan ilaa boqol iyo ama soddon iyo afartan iyo kusoo weerar tagaa baa lalahaa qorshahaas saas oo ahaa leega oo keliya ma aha hadda waxaa laga baxay torotoro oo juhdi fara badan iyo wakti badan la geliyay in la qabsado oo maamulka xitaa si weyn uu ugu faanayay marka al-shabaab ma kusoo xoogaysanayaan shabeellada hoose maya maya waxa weeye lagama bixin waa xeelo dagaal waxaa dhici karta ciidanka fiiri meeshaan hadda culaysaa kusoo saarnay markii la yidhahda meesha suu ka bara meel kale ka wareegaa dhici karta bixitaan wax la yidhahda bixi leegadii shalay waa la qabsadin lahaa aranta gacanta lagu hayaa dooratooro waxaa laga yaabaa inay ciidamadu ay ka leexdeen oo ay ka baxeen xeelo dagaal oo ay jiraan buula fullay inay jiraan oo dagaal halkaas ay bilaabi rabaanaa dhici karta marka shacabka un yaan la dhihin waa laga soo baxay yaan la dhihin wax laga soo baxay ma jirto waa la sii socdaa goobaha ay ku sugan yihiin mirdu qaylidaantooda aad maqli doontiin haddii waa la yidhahda meel in laga baxo oo meel kale la qabsado oo haddana laga tago oo laga baxo oo al-shabaab ay kusoo noqdaan oo sidaas laisaga daba wareegsado macnaheedu maxay tahay horta waxaani waxa weeye ciidan hadduu meel degan yahay istaraatiijiyo iyo baleen iyo qorsho ayuu wax ku samaystaa ayada sidaas oo kale weeye raggun baa la jira qorshahooda iyo waxooda ay samaysanayaan meeshaan haddii soo galaan meel kalaa ayagana laga gelayaa isab wareegu waana ujeedaa dagaalkaa socda haddana ciidamadii kolley waxaan malaynaa goobo badan ay janano badan hadda maanta ay ku sugan yihiin dagaalkana waa socdaa goobo badan ayaad maqli doontaa shabaab waktiga nagu soo foolle gacanta in lagu dhigo ayaad maqli doontaa mudane wasiir taas ma uu arki karnaa in shacabka uun la dhibaateynayo oo loo hodayo qalalaaso iyo qoqolatooyin uun inay ku dhex jiraan ilaa shabaab waa ciidan idinkuna ciidan baa tihiin maantao dhan ciidan uunbaa isbursanayo n magaalo kale qabsanayo isaga baxayo n midba midka kale uu ka sheeganayaa guulo marka shacabka uunbaa mar kasta cararayo imaanayo la leynayaa oo la dilaya marka danta shacabka ma laga fekeray wallahi walaalow intii dhimatay allah u naxariisto hadda meesha dad badanaa ku dhintay oo oo ciidamo leh oo maaragtaaye shacab leh wax kas dad badanaa dhintay guddoomiye ku-xigeenkiyaa dhintay meesha hadda leedoo dad badanaa ku dhintay allah u naxariisto sabar iyo maanta allah ka siiyo heladoodii ayagana jannadii firdowsi allah u waafajiyo kolley gacanka xaq darnaa dishay oo waxay ku sheeganaysaa aan jirin ma shacabkan laaismada kolley shacabku meeshuu deganaayo weye meesha dagaalada ay ka socdaan cid hadda u bedelayso meel kala geynaysa ma jirto in aada shacab la dilan annagu ma ogolin waxaan rabnaa inaan ayaga difaacno dhibaatadana ninka dhiigga islaam banaystay oo dadka inuu gowraco rabo oo dad aan waxba ka qabin oo xaq aan ka qabin inuu laayo rabo oo habeen u socdo maalin u socdaa geysto haayo laakiin waxa weeye ummadan kale oo dadka shacab difaacayso oo dawladda ah oo rabta inay nimankaas yacni waddanka ka horeyso shacabka ay u dhimanayaan Waa tahay.
carradooda u dhimanayaan waa tahay ay u dhimanayaan saxaabta wasiir hadda leego n dagaal xoog leh ayaa ka dhacay dad badanana ku le-da meesha sida adigu sheegtay marka n hadda markay burundiga u taagi waayeen magaalada inay qabsadaan oo ama ciidamadii dowladda ay kusoo noqdaan hadda gurmud waxaa u yimid ethoobiyan soo maahan oo magaalada ku dhex sugan oo n ka shaqaynaya sidii magaaladii loogu soo noqon lahaa maya ciidamada etoobiya ayuu koray ka yimaadeen xagga iyo bay iyo burha kabo ciidanka hortood waxaa galay ciidankii amisom oo burundi iyo nimanka la yidhaahdo ugandays iyo ciidanka militariga xoogga dalka soomaaliyeed intaba waa galeen marka magaaladii wax alla wixii miinooyin iyo wixii ay ka bidbixiyeen wixii markaasi dhibaato oo jiray ay soo ogaadeen kabacdi haddee ciidamada etoobiya inay soo socdaan waa ogaayeen dib ay usoo baxeen laba kilomitr haddana meeshaasay joogaan ciidamada etoobiya soo galay ayagana baaritaanay ku hayaan iyo meelo badan oo maaragta yacni ay muqaabaraadkooda iyo ragga la shaqeeya ay u dirsadeen insha allahu dagaalka waa soconaya joogsan maayo idinku n waad badbaadi kartaan meesha aad joogtaan waad ka tegi kartaan meel kaloo ka fiican waad tegi kartaan dagaal waa ku talageli kartaan hadda shacabka leego banaanka ayuu joogaa ramadaan ayaa lagu jiraa dhibaato ayaa haysata ilaa iyo hadda wax gurmadana ma jiro magaaladiina kuma soo noqon xaalad ay kusoo noqon karaanna ma muuqato maxaa talaa marka shacabka leego haddeetaa naftigeeda shalay dadaan u dirnay inuu magaalada kusoo noqdo oo guryahoodii ay kusoo noqdaan mana fogo magaalada kama fogo dhulkana waxa weeye waro badanaa ku yaallo biyo hadda biilaan ma hayso biilaan ma hayso insha allahu kariim magaaladaaba biyo la-eed oo baraaga iyo wax looga cabayo oo ceel la-aan ahayde hadda doorka u dhidhow oo dhan waraa ku yaala biyuhu nadiif maaha wasiir biyaha banaanka waraha kolley un hadee waktiba salaasay ku qabataa loo tukadaa waa hadda waa cabayaan kolka horeba meesha dawladna ceel ugumaya qodin hay-adahan samafalka oo yaacayana ceel kamaya qodin biyo oo baraag ku jiro oo nadiif aanan awalba la cabaye hadee ilaahayna waa uun kulley ku kaalmaynaya hadda alxaasil dadkaas shacabkaa maanta ilaa caawa magaalada oo kusoo noqonayaan hadda waa la yidhaha